الله الحمد لله ثناء لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم حسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين رب علمنا منه ما جهلنا وذكرنا منه ما نسينا darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda siddeetan iyo labaad min suurati almaa'ida qaala allahu tacaala latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu inoo tilmaamayaa qolooyinka ugu cadaawadda daran markii loo fiiriyo dadka mu'miniinta dadka cadaawadda u haya kuwa ugu darnaanshaha badan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi latajidanna hesheen oo hesheen dhaari waxay tahay inaad helaysid oo aad helaysid ashadda annaasi dadka kuwa ugu darnaanshaha badan cadaawatan min jihati cadaawo liladiina kuwiina la cadaawaysto aamanuu alla ya rasuul rumeeyey dadka kuwa ugu darnaanshaha badan cadaawad ahaan cadaawadaasna la cadaawaysanayo oo la colaysanayo kuwa iimaanka leh alyahuuda yahuud ka hesheen waa mafcuulkii labaad latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuud waxaa ka helaysaa kuwaas inay yihiin kuwa yahuudda ashadda annaasi kuwa dadka ugu darnaanshaha badan dadka kuwa ugu darnaanshaha badan cadaawatan min jihati collaytan liladiina kuwiina lala collooba aamanuu rumeeyey alyahuuda yahuud ka hesheen mu'miniinta dadka ugu neceb oo ugu cadaawo daran waa kuwa yahuudda weeyaan iyo wladiina kuwa ashrakuu shariig yeelay yahuud iyo kuwa shariig yeelay ee mushrikiinta ah labadaa qolaa ugu colaad daran nacaybka ay u hayaan dadka muuminiinta ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi walatajidanna hesheen oo hesheen aqrabahum kuwa ugu dhowaanshaha badan mawaddatan min jihati kalgacal iyo maxabo liladiina kuwiina la kalgacalayso oo maxabo loo hayo aamanuu rumeeyey kuwaasna waxaad ka helaysaad oo ka helaysaa aladiina kuwa qaaluu yidhi innaa anagu nasaara nasaaraa nahay kuwa yidhi nasaaraa nahay kuwaas baa kuwa ugu dhowaanshaha badan dadka mu'miniintaah oo iimaanka leh kuwaas weeyaan waxay aayaddu kusoo degtay baa layidhi najaashi boqorkii xabashida iyo dadkii maciise ahaa kuwaas oo soo dhoweeyey saxaabadii nebiga calayhi salaatu wasalaam ee halkaa u hijrooday waxaa laynoo tilmaamayaa yahuuddu siday u dhibaato badan yihiin iyo kuwa mushrikiinta ah oo cadaawad culus ay ugu hayaan dadka mu'miniinta ah waxa weeyaan laba iyaga ka mida mar hadday meel iskugu yimaadaan kuwa yahuudda un waxay ku fakarayaan qof mu'mina hadday arkaan inay qofkaa dhibaateeyaan taa unbay ku fakaraan baa layidhi kuwa nasaarada ah iyagu kibirkaa badan oo yahuudda oo kale ma leh waa ka dabacsan yihiin mu'miniinta waa uga dhow yihiin waa ka naxariis badan yihiin waxa weeyaan walatajidanna aqrabahum mawaddatan liladiina aamanuu kuwaasna waxaa ka helaysaa aladiina kuwa qaaluu yidhi innaa nasaara ilaahay wuxuu yidhi daalika arrinkaas oo cilladaa waa maxay inay mawaddo ay u hayaan kuwa mu'miniinta ah oo ay uga dhowaansho badan yihiin kuwa kaloo yahuudda ah biannahum bisababi annahum bay ahaatay iyaga qisiisiina baa ka mid ahaaday bianna minhum waxaa iyaga ka mid ahaaday qisiisiina kuwa culimaa iyo waruhbaana iyo kuwa raahibiina oo iska cibaadaysanayo zaahidiin oo suufiyaah wa annahum iyaguna laa yastakbiruuna isma kibriyaan saddexdaa arrimood baa jiro midda koowaad waxa weeyaan bianna minhum iyaga waxaa ka mid ahaaday qisiisiina kuwa qisiisiin qisiis waxaa la yidhahdaa qisi waxa weeyaan qoladaas diintooda ninka ugu sarreeya ee culimmada ah kaas baa la yidhaahdaa qisiisiina baa ka mid ah wa ruhbaanan iyo kuwa ruhbaan ah wa annahum iyagu laa yastakbiruuna midda kale isma kibriyaan sida yahuuddu isku kibriyaan iyagu iskuma kibriyaan waxay leeyihiin tawaaduc waxay leeyihiin cilmiga la qaabilo iyo camalka waxay inta badan adduunyada in badan oo ka harsan oo aan isdaad raacinayn baa ku jira arrimahaas bay leeyihiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waidaa samicuu markay maqlaan maa kii unsila la soo dejiyey ila rasuuli rasuulka intii ka'a loo soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waa qur-aanka cadiimkaah ee nebi maxamed lagu soo dejiyey qur-aankaa markay maqlaan taraa waxaad arkaysaa acyunahum indhahooda tafiidu iyadoo burqanaysa oo shumaysa min addamci illin darteed min addamci illin iyo oohin waxay markay qur-aanka maqlaan qur-aankaa nebi maxamed lagu soo dejiyey calayhi salaatu wasalaam waxaad arkaysaa indhahoodii oo ilmaynaya ilaahay cabsidii darteed qoladii najaashi iyo markii lagu akhriyay niman nasaaraa bay ahaayeen oo qur-aankii lagu dul akhriyay oo la tilmaamay suuratu daaha in lagu dul akhriyey ayay iska ilmeeyeen waxaa arkaysaa indhahoodiioo ilmo ama ilin ay ka qubanayso mimaa kii xaggi carafuu ay garteen oo min alxaqi xaqa ka ahaaday mimaa carafuu min alxaqi mimaa kii xaggii carafuu ay garteen oo min alxaqi xaq ku bayaansan waxay ka dhigan tahay min ajli macrifatihim garashada ay garteen darteed anahu kalaamullah wa annahu xaqun ilaahay kalaamkiisi inuu yahay xaqna inuu yahay saas baa arkaysaa yaquuluuna xaalay leeyihiin baa indhahooda illina ka imaanaysaa rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga nagiyow aamannaa waanu rumaynay nebigaadaan rumaynay kitaabkaadi baan rumaynay ee faktubnaa ilaahaw noqor maca shaahidiina kuwa shaahidiintaayee mara kacay macooda ilaahayo kuwaa nugu qorbay dhahayaan waxay dhahayaan maca ummati muxamedin calayhi salaam nebi maxamed ummadiisa maceeda ilaah kuwaas nugu qor kuwaasaa shaahidiin ah ummadihii hore bay ku markhaanti kacayaan sidaas baa dhacaysa ibnu cabbaas wuxuu leeyahay aayaadkani waxay ku soo degeen najaashi iyo dadkii la joogay markii jacfar ibnu abi aalib iyadoo xabashi la jooga halkaas oo uu qur-aanka ku dul akhriyey ayay ooyeen ilaa gararkooda ay macnaha qoysay illintii iyo boohintii biyihii ka yimid indhaha ayaa qoyey sidaas bay dhahayaan waxay kaloo dhahayaan wamaa lanaa maxaa noo ahaaday wamaa maxaybaa lanaa annaga noo ahaaday waa mubtadaya maca khabari wamaa maxaybaa lanaa annaga noo ahaaday laa nu'minu xaal aanan rumaynaynin billaahi ilaahay iyo wamaakii jaa'anaa noo yimid oo min alxaqi xaq ku bayaansan maxaa lahaantayadaayoo aanan la rumaynaynin ilaahay iyo wixii noo yimid ee xaqa ahaa maxaa naga hor istaagaya maxaa noo diidaya wey iyadoo sidii saxda ahayd ay noo muuqatay iyadoo xaqii oo noo caddaaday maxaa lahaantayadaa laa nu'minu billaahi xaal aanan rumaynaynin ilaahay iyo wamaakii jaa'anaa noo yimid oo min alxaq wanadmacu wanaxnu anagu nadmacu waxaan quudarraynaynaa an yudkhilanaa inuuna geliyo rabbunaa rabbiganna maca alqowmi qoomkii macooda qoomkii asaalixiina ee wanaagsanaa waxay ka dhigan taha wanadmacu waxaan macnaha waxaa naxnu nadmac aanu quudarraynayno aanu damcayno an yudkhilanaa rabbunaa rabbigaya inuuna geliyo maca alqowmi qoomkii macooda qoomkii asaalixiin annagoo saa rajaynayna annagoo saa quudaraynayna maxaa naga hor istaagaya inaan ilaahay rumayno xaqii noo yimid inaan rumayno maxaa naga hor istaagaya maxaa lahaanshahayada oo taas macnaha nagu kallifaayo wey qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi fa afaabahum allahu ilaahay subxaanahu wa tacaala waa abaalmariyey wuu jazeeyey bimaa qaaluu bisababi maa qaaluu waxay dhaheen hadalkay dhaheen dartiis oo iimaankoodii iyo tasdiiqoodii iyo ictiraafkii xaqa ay qireen darteed ilaahay wuxuu ku sawaabiyey jannaatin jannooyin baa ilaahay ku abaalmariyey jannaadkaasoo tajri ay dareerayso min taxtihaa hoosteeda al anhaaru webiyaal ay dareerayaan jannooyin hoostooda beero jannooyina waxaa hoostooda soconaya waa webiyaal khaalidiina fiiha xaalayna ku waarayaan oo aysan weligood ka guurayn kana baxaynin waa afartii webi oo waxa weeyaan anhaaru min mayn yaa webiyaal biyo ah oo aan isbedelayn wa anhaaru min labanin lam yataqayar dacmu waxa weeyaan webiyaal oo iyaguna caana ah oo aan doorsoomayn wa anhaarun min khamrin ladati lishaaribiin webiyaal kale oo iyaguna khamro ah oo kuwa cabbaya u macaan wa anhaarun min casalin musafaa iyo waxa weeyaan webiyaal durdurayo iska soconayo dareerayo webi macnaha malab saafi ah qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wadalika midkaasina jazaau lmuxsiniin kuwa muxsiniinta ah oo samafalayaasha ee wanaag sameeyaasha abaalkoodii weeyaan sidaa in meeshaa lagu abaalmariyo taasi waxa weeyaan muxsiniinta abaalkoodii weeye qofka iimaanka leh ixsaanka sameeyey niyadiisa wanaajiyey camalkiisa wanaajiyey kuwaa abaalkoodii wakaas kuwii kalena waa laynoo tilmaamayaa oo iyagu aan waddada wanaagsan raacin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi waaladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo wakadabuu beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga beeniyey biaayaatinaa aayaadka iyaga ka kufriyey labadaba way u taallaa kafaruu waaladiina kuwa kafaruu ka kufriyey biaayaatina wakadabuu beeniyey biaayaatina aayaadka iyaga beeniyey ulaa'ika kuwaas tilmaamaha xunxun leh asxaabu ljaxiimi jaxiima asxaabteedi weeyaan naarta jaxiime la yidhaahdo naartaas kuwa la saaxiibaya oo asxaab u noqonaya kuwaa weeyaan aayaadka ilaahay bay beeniyeen nebiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisii bay beeniyeen oo inkireen marka abaalkooda iyagona asxaabuljaxiim weeyaan iyagana tilmaantaas iyo abaalmarintaas bay leeyihiin marka waxa weeyaan aayaadkan aan soo marnay waa bayna atarkiibi waatarhiib marna waa laiscabsi gelinayaa marna waa laisrajo gelinayaayo waxaa la doonayaa waddada kuwa wanaagsan oo laynoo tilmaamayna in aan ta baranno aan qaadno kuwa xun waddadoodana inaan ka weecanno o aan ka leexanno qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow laa tuxarimuu ha xariminnina dayibaati maa shay kiisa wanaagsan axalla allaahu ilaahay idiin xalaaleeyey lakum idinka ilaahay idiin xalaaleeyey waxyaalaha ilaahay idiin xalaaleeyey arrimahaas laydiin banneeyey ha xariminina oo qofkii wax ilaahay xalaaleeyey xarima dee qofkaas waxa weeyaan wuxuu ka baxayaa waddadii xaq ahayd buu ka baxa diintau kaga baxaya marka waxa weeyaan laa tuxarimuu ha xariminina dayibaati maa axalla allaahu lakum ilaahay wuxuu idiin xalaaleeyey kiisa wanaagsan waxaa jiray baa layidhi dad asxaabtii nebiga ka mid a calayhi salaatu wasalaam dadkaasoo aada u jeclaysay inay cibaadaystaan markaasaa qaarkood waxay hamiyeen inay isdhufaanaan oo xiniyaha iska saaraan ee hilibka inay cunaanna ka tagaan dumara inay u tagaanna ay ka tagaan arrimahaasoo dhan inay ka fogaadaan oo cibaado u go'aan kaasaa waxaa la leeyahay war sidaa lama ogola aa sidaa lama ogola laydinma ogola wax ilaahay idin siiyo idiin xalaaleeyey ha xariminnina aayaddaanaa markaas soo degtay aayaddan baa markaas soo degtay oo lagula hadlo waxaa la yidhi sidaa iska ilaaliya waxaa jiray nin nebiga u yimid calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow marka aan hilib cuno waxaan macnaha u cishqinayaa dumar oo shahwe iyo waxaas baa igu soo dhacaya markaas waxaan rabaaba yidhi hilibkii baan iska xarimayba hilibkiiba waa iska xarimay sidaan arrimahaasba aanan u gelinin markaasaa la soo dejiyey yaa ayuha aladiina aamanuu laa tuxarimuu ayibaati maa axalla allaahu lakum aayaadkaasaa la soo dejiyey xadiidka imaamu tirmidi baa warinaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi dadka mu'miniinta markii saa loogu dhawaaqay waxaa kaloo loogu daray walaa tactaduu ha xadgudbinina oo wixii ilaahay xalaaleeyey ku ekaana ku sugnaada ha dhaafinina oo wax laydinka xarimay ha u gudbinina markaa xadgudub bay noqonaysaa walaa tactaduu waxaa kale wax ilaahay xalaaleeyey ha xariminina iyana xadgudub bay noqonaysaa ina allaha ilaahay laa yuxibu ma jecla almuctadiina kuwa muctadiinta ah kuwa ilaahay ma jecla waxa xalaashaa laydiin xalaaleeyey baa cuni ka dhaan waa cabi ka dhaan midda kale iyadoo idinkoo xalaasha isticmaalaya walaa tactaduu ha xadgudbinina oo si israaf ah oo xadgudub ah xalaashii lafteeda ha u samaynina oo ha u isticmaalinina israafkaasna lama rabo in allaha laa yuxibu lmuctadiin culimmada ama xukamada qaarkood baa waxay dhaheen dadka badankoodu ina akar annaas dadka badankoodu iyagaa qubuurahooda waxay ku qodanayaan ilkahooda qabriyadooday ilkahooda ku qodanayaan waa maxay macnaheedu waxa weeyaan israaf bay samaynayaan markay wax cunayaan iyo markay wax cabbayaan bay si xadgudub ay u isticmaalayaan markay sidaa u isticmaalaan amraad iyo xanuunno iyo dhibaatooyin baa ku dhacaya dhibaatooyinkaa markay ku dhacaanna dee qofkii wuxuu noqonaysaa inuu usoo dhaco deedna oo u dhinto marka ilkihiisa wuxuu ku isticmaalay iyo afkiisa baa waxa ay u keenayaan dhibaatooyin badan qaabka wax loo cunayo loo cabayo nidaamkaasoo dhan walaa tusrifuu weye aayaddaanna walaa tactaduu weeyaan labaduba waa waa layna kula hadla qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wakuluu waxaad cuntaan mima kii rasaqakum ullahu ilaahay idinku arsaaqay xalaalan xaalu yahay mid xalaala dayiban xaalu yahay mid wanaagsan waxa aad isticmaashaan wixii ilaahay idinku arsaaqay oo isagoo xalaal ah oo dayib ah kaas waa laydiin ogol yahay wax cuniddii wax cabiddii dumarkii arrimahaas waa laydiin ogol yahay hadda akliga umbaa la cunada wakuluu cuna baa layidhi waxaa loo khasisayaa akliga badanaaba binu aadamka baahidiisa wax u weyn ama wax u tabcanayaayo waxa weeyaan wuxuu ku noolaado ama cuno inuu helo macnaha weeyaan qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wattaqu llaha ilaahay ka yaaba aladii allahaasoo antum idinku bihi allahaas mu'minuuna kuwa rumeeyey aad tihiin allaha ka cabsada oo ka yaaba kuwaa waxay isticmaaleen cunooyinkiibay qaar iska joojiyeen waxaa la yidhi maxaa iskaga joojiseenoo waxay dhaheen cunnadan haddaan isticmaalno maba gudan karno shukrinaqeedaanan la imaan karin shukrinaqeeda lama imaan karayno markaasaa waxaa la weydiiyey biyaha qabow ma cabtaa biyaha qabow ma cabtaa wuxuu yidhi biyaha qabow waa cabaa waxaa la yidhi middaana iska joojisay waxaa ka sii shukri weyn oo aadan shukrigeeda weligaa gudan karin biyaha qabow oo macaan oo aa cabbaysid iyadaba shukrigeeda weligaa ma gudan kadhid marka waxa weeyaan adiga dadaal ilaahay cabsidiisa ku sugnow nicamta ilaahay wax la koobi kara maaha shukrinaqeedana oo dhammaystiran ma awoodno lama imaan karayno wattaqu llah aladii allahaasoo antum idinku bihi isaga mu'minuuna atiin qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yu'aakhidukum ullah ilaahay idiin qaban maayo billaqwi laqwi ilaahay idiin qaban maayo laqwigaasoo fii aymaanikum dhaarihiinna dhexdooda ahaaday wixii carabku u sabqo qofku isagoo aan dhaar uga qasdin ee carabku iska yidhaahdo taa laydiin qaban maayo waxaas maalan hadal buu iska dhahayaa laa wallahi saa ma aha balaa wallaahi hadal buu iska dhahayaa dhaarna waa la xidhiirinayaa dhaarna ugama qasdin middaa laydiin qaban maayo walaakina yu'aakhidukum ilaahay wuxuu idiin qabanayaa bimaakii caqadtum aa ku gunudeen al aymaana dhaaraha waxay ka dhigan tahay bitacqiidikum alaymaan guntinta aad gunudeen oo aad xidheen dhaaraha aad macnaha go'aamiseen oo aad xidheen taas baa ilaahay idiin qabanaya wixii aa u qasadaan oo aa ku talagashaan oo niyeysataan taas baa laydiin qabanaya oo waxaa laydiin qabanaya waa goorma inta si ka dhaarataan ama ku dhaarataan markaad sidii fulin weydaan oo aa xinsi la timaadaan oo sidii aa khilaaftaan taa waa laydiin qabanaya markaa sida aa khilaafteenna wixii aa ka dhaaratay markaa ku dhacdo ayaa wixii la mida kafaaraa meesha imaanaysa fa kafaaratuhu baa ilaah yidhi kaa kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiina masaakiin oo toban ay quudintooda weeyaan toban miskiin baa la quudinaya maxaa la siinayaa cunnada midda ugu qaalisan maaha midda ugu liidatana maaha waxaa laga quudinayaa min awsadi maa shay kiisa awsadkaayo dhexdhexaadka ah kaasoo tudcimuuna ahliikum ehelkiinna aa quudisaan cunnada aa ehelkiinna quudisaan oo aa ku biishaan taas teeda dhexdhexaadka ah ee quutulqaalibka ah ee beledkaa iyo meesha aad joogtaan laga isticmaalo taas baa ka quudinaysaan xaggeeda taas baa siinaysa khubsigii iyo timirtii iyo zabiibkii iyo waxa weeyaan waxyaalaha ma garanaysaa taas weeyaan taas baa ku kafaara gudanaysa tobankaa miskiin oo amase kiswatuhum weeyaan masaakiinta tobankaa ah kiswadooda iyo aratirkooda weeyaan miskiinkasta in la siiyo mara munaasaba oo amase kafaaradiisu waxa weeyaan taxriiru raqabatin addoon xoraynteed wey addoon baa la xoraynaya addoontaas hadda raqabatin baa aayaddaani macnaa intaas baa laynoo sheegay waxaa la socota qaydkii ahaa kafaaradii kaleo xagga aan ku soo marnay raqabo oo mu'mina ah addoon mu'minad ah oo waxa weeyaan mudlaqa iyo muqayadka ayaa laysku xambaaraya markaa qofka xinsiga la yimid oo dhaarinta shay ka dhaartay aan oofinina khilaafay oo xinsi ku dhacay saddexdan baa la doorgelinayaa inuu quudiyo masaakiintaas inuu kisbadooda siiyo inuu addoon xoreeyo mu'minado aan ceeb lahayn intaa haddii uu midna samayn waayo faman lam yejid qofkaan helin arrimaha la soo sheegay ee saddexdaa fa siyaamu alaaati ayaam fayajibu calayhi ama fa calayhi waxaa dushiisaa siyaamu alaaati ayaamin maalmo oo saddexa soonkood ayaa qofkaa dushiisaa saddex maalmood buu soomayaa saddex maalmood ayuu soomayaa ma la xidhiirinayaa mise waa kala waa kala kaxkaxayn karaa waa u bannaanta ilaahay wuxuu yidhi daalika midkaas kafaaratu aymaanikum dhaarihiinna kafaaradoodii weeyaan idaa xalaftum markaa dhaarataan kafaaratu lyamiin asharciya markaa xinsi ku dhacdaan oo dhaartii aad oofin weydaan oo kafaaro laydinku yeesho kaa laydiinsoo tilmaamay baa kafaaratu aymaanikum ah idaa xalaftum markaa dhaartaan ee waxfaduu xafida aymaanakum dhaarihiinna xafida dhaarihiinna ilaaliya dhaaraha xafida oo marka horena dhaarta iska yareeya oo daruuro iyo dani inay keento mooyaane dadka markasta iska dhaarta oo hadalkoodu dhaartu la socoto ha noqonina haddaad dhaarataanna shay cibaadaya daaciya khayra oo haddii aynaan ka dhaaran dee markaa waxa weeyaan dhaartii oofiye laakiin qofku shayga u ka dhaartay inuu sameeyo hadday u khayr badan tahay wuu kafaaro gudanayaa kow ka dhaartayna waa samaynaya kadalika sidaasaa yubayin allahu ilaahay idinku caddaynaya lakum idinka aayaati aayaadkiisa lacallakum waxaa mudan tihiin tashkuruuna lacallakum waxaa mudan tihiin tashkuruun likay tashkuruun inaad shukridaan oo ilaahay shukrinagu celisaan subxaana wa tacaala yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysiru halkan waxaa ka bilaabanaya aayaddan iyo aayadda ka dambaysa waxay ka hadlayaan khamrada khamraduna waa mushkilo jidha horeyna u jidhay oo dad baa lagu itixaamay oo lagu ibtileeyey ilaahay waa inoo dhawaaqay nidde yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayo oo ilaahay rumaysan rusushiisana rumaysanow shay kastoo layska dalbay in la rumeeyo kuwa rumeeyadow innama alkhamru khamradu iyo walmaysiru maysirki qamaarki turubkii iyo wax kasta oo macnihiisa qaba oo la mid a iyo wal ansaabu asnaamti meelaha inta la qotomiyo dad caabudu jireen iyo wal aslaamu aslaamtii qoridalabyadii afartaasiba rijsun qurun weeyaan khabiif weeyaan rijsigaasoo min camali shaydaani shaydaanka camalkiisa ka ahaaday shaydaan camalkii weeyaan waxa weeyaan aayadda waa la adkeeyey inamaa baa la yidhi inama alkhamru yaa ayuha aladiina aamanuu inama alkhamru walmaysir waxa khamrada la yidhaahdo sharaabyada lagu sarqaamo dhammaantood oo iskaarka leh waa khamr oo dhan magac kastoo loo yaqaan iyo waxa maysirka la yidhaahdo oo qamaarkiiya oo jaahiligiiba ay samayn jireen waa kan labaad walansaabu asnaamti intay meelaha qolqotomiyaan oo dhigaan ay caabudi jireen iyo wal aslaam waxaa la yidhaahdaa aslaam qoryo bay soo qaadan jireen aslaamkaas waxa weeyaan way ku qayb dalbi jireen markay safrayaan iyo markay dan leeyihiin qoryahaas baa la tuuraya midna laa baa ku qoran midna nacan baa ku qoran waxa weeyaan midkaas laadu ku qorantaha hadduu soo baxo hawshaa waa iska daynayaan aadi mayaan safri mayaan waka kan kale hadduu soo baxana hawshii waa gelayaan intaas ba ilaahay wuxuu yidhi rijisun qurun weeyaan waa wax dadka caqliga leh ay nacaan waa wax khabiif ah rijsun mustaqdar wax la qurumayso wey oo min camali shaydaani rijsigaasoo ka ahaaday shaydaan camalkiis uu dadka u qurxiyey ilaahay wuxuu yidhi fajtanibuuhu warhoy ka dheeraada kaa isagaa ka dheeraada oo ka fogaada lacallakum waxaa mudan tihiin tuflixuuna inaad yaa liibaantaan saa u liibaantaan war waxaa ka dheeraada waxaad noqotaan baciidiina can haadihi alqaaduuraat waxyaalahan qurmada ah kuwa ka fog oo ka dheer oo meel fog ka jooga kuwaa noqda aad uga fogaada macnaha weeyaan oo waxa weeyaan waa laga dheeraanaya waxaa qurunkaa weeyaan haddaa saa samaysaanna lacallakum tuflixuun baa ilahay yidhi subxaana wa tacaala waxaa markaa mudan tihiin inaad liibaantaan marka waxaani waxa weeyaan waa khamradii macnaha weeyaan khamraduna waa wax aad iyo aad u dhibaato badan macnaha weeyaan markii u horraysay khamrada horta waxyaalaha khamrada laga sameeyo waxyaalo iska xalaal ahaa bay u badan yihiin amaba yihiinba waxa weeyaan cinab iyo waxaa la yidhaha zabiib iyo timir iyo malab iyo waxyaalo noocaasa bay ka samaynayaan khamradu marka axwaal bay soo madha markii u horraysay markii xarimideeda la soo dejiyey sayid cumar baa wuxuu yidhi ilaahayow allaahuma bayin lanaa fi lkhamri bayaanan shaafiyan ilaahayow khamrada caddayn dhaba ilaahu noo cadde markaasaa waxaa soo degtay aayadda suurat lbaqara sayid cumar baa loo yeedhay waa lagu dul akhriyey markii lagu dul akhriyey wuxuu yidhi ilaahayow khamrada weli noo cadde caddayn cad ilaahu noo sii bayaani ilaa waxaa la yidhi manaaficna markaa aayadda waxaa lagu sheegay baqara manaaficna waa leeda ya yasaluunaka can alkhamri walmays qul fiihimaa ismun kabiir wa manaaficu linnaas dembi weyn dembigaa la hormariyey dembi weyn baa dhexdooda ah manaaficna waa leeyihiin baa layidhi sayid cumar wuxuu yidhi ilaahayow ilaahu noo sii bayaani suuradda waxa aayadda waxaa soo degtay suuratu nisaa ku jidha yaa ayuha aladiina aamanuu laa taqrabu salaata waantum sukaara war salaad ha u dhowaanina idinkoo sarqaansan oo markaa salaadu soo dhowdahay iyo markaa rabtaan inaad tukataan iyo ka dheeraado markaasaa waxaa ninka salaada u nidaynaya dadka waa u sheegi jiray wuxuu dhihi jiray ha u dhowaanina xilligii salaada baa jooge sayd cumar baa loo yeedhay waa lagu dul akhriyey ilaahayo weli noo sii caddee buu yidhi waxaa soo degtay aayaddan suuratulmaa'ida ku dhex jirho hadda aan dul taagannahay aayaddan markay soo degtay oo ilaahay leeyahay aakhirkeeda fa hal antum muntahuun war ma tihin kuwa ka haraya markaas baa sayd cumar wuxuu yidhi intahaynaa intahaynaa ilaahayo waa ka reebtoonaanay ilaahayo waa ka harnay waa xadiidka oo warinayay imaamu nasay darsigeenna intaas ku egyahay wallahu subxaanaه wa tacala aclam bisawaab